haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka ah iyo xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayno qaar ka mida qodobadii ku jiray heshiiskii doorashada ee ay dhowaan muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran iyo suurtagalnimada sida ay doorashadu ugu soo gebagaboobi karto wakhtigii loo cayimay waxaannu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonnaa muranka ku aadan gacan ku-haynta amniga caasimadda taasoo sababtay in maalmihii ugu dambeeyey ay kordhaan falalka amni darre ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdi cumar cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda u k iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda yuusuf xasan mursal oo ka mid a madaxda axsaabta siyaasadeed faarax xasan camalow iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo cali dhuux shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay isku waafaqeen in doorashada golaha shacabka lasoo gebagabeeyo shan iyo labaatanka bisha februari ee soo socota arrintaasi suuragal ma noqon kartaa marka la eego caqabadaha ka jira dhinaca deegaan doorashada labada goobood ah taasi oo la ogyahay in madaxda maamul goboleedyadu aanay tegi karin deegaanada qaar bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa quburada igula jirta falanqeynta dooda salaan ka bacdi haddaan usoo noqdo su-aashaada horta waxaan isleeyahay waxaa wax dhir laynkiibaa la gaaray meesha u dambeysay doorashada in badan bay jadwalkeeda la sameeyey lagu noqnoqday hadba shirar badan la isugu yimid marka waxaan isleeyahay hadda waa last time waa waqtigii ugu dambeeyey oo maaragtay hadda loo qabtay doorashada inay kusoo gabangabowdo ee golaha shacabka ee shan iyo labaatanka february marka haddaan eegno marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay wax ku darsamaan laakiin sidii hore lama ahan oo waxa weeyaan hadda dadku waa soo wada jeedaa waa la iska daba yimid marka gudo iyo dibad ba indhaha lagu hayaa doorashada soomaaliya ciddii loo arko marka inay iyadu si indiracti ah ay u xagaldaacineysana waa loo wada jeedaa marka waxaan is leeyahay toddobaad ama laba toddobaad waa laga yaabaa inay ku darsanto hadda processkaas ama waqtigaas loo qabtay laakiin inay dhammaanaysaan jeclahay ugu dambeyn bisha march golaha shacabka uu soo gabangaboobayo haddaan usoo noqdo labada deegaan doorasho nin baa wuxuu yihi timirtii hore dab loo waayay dee hal deegaan doorasho ayaa doorashadiisii culays ka taagan yahay magaalo madaxyadii maamul goboleedyada ayaa maaragtay doorashadii lagu maaragtay laga cabanaya oo dhibaata ka taagan tahay wakhtigiina wuu dhammaaday oo sanad bay doorashadii dhaaftay aniga ilama aha in hadda la leeyahay ha loo celiyo maxaa la yidhaahdaa goobihii labaad oo lagu qaban lahaa sida maaragtay maxaa la yidhaahdaa gado iyo gaalkac iyo anu waxaan aaminsanahay hal deegaan doorasho in lagu soo gabangabeynayo maadaama uu wakhtiga dhammaaday waa mahadsan tahay cabdi cumar raye bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcalamin wasalatu wasalamu calaa nabiyina maxamed marka hore waa salaamaya dhammaan shacabka soomaaliyeed dhegeysanaya v o a adigna waa ku salaamaya xasan kaafi qoyste intaa kadib waa salaamaya khiyaarta dooda igala qayb qaadanaysa iyagana waxaan u malaynayaa horta alxamdulilah rab alcaalamiin shirkii ka dhacay halkan ee ugu dambeeyey ee ay isugu yimaadeen dadka maanta maxay ahayd mas-uuliyadda doorashadu xilkoodu saaran yahay runtii meel fiican bay kusoo dhamaatay shacab iyo mas-uuliyiinna waa la wada taageeray waad ogtahay madaxweynihii qaranka wuu taageeray ummadda soomaaliyeedna kulligood way taageereen way soo dhaweeyeen subxna soo dhaweeyeen uma malaynayo wax ka dambe oo looga noqon doonaa inay jiri doonaan maxaa yeelay wax badanay soo jiidatay arrintan waxa keliya la isku raacsan yahay in looga gudbi karo caqabad kasoo jirtana waa inay doorashadu dhacdo sidaa darteed marka waxaan is leeyahay go-aankaas la gaaray waa sidii loo gaaray oo laiskula afgartay doorashadii aa loo dareeray madaxweyneyaasha maamul goboleed waxay aadeen meelihii ay ka shaqada ka qabanayeen doorashaduna waxay ka dhici doontaa labadii goobood oo loo asteeyey taasina waxay runtii daliil u tahay muxuu aha heshiiskii la gaaray toddobiyo tobankii sebtembar ayaa sidaa dhigayay intii shir ee laysugu yimid dambe ee ka dambeysayna marna laguma soo qaadin in arrinkaa wax laga bedelo saa darteed marka eh, sida walaalkay uu qabo anigu ma qabo Eh, waxaan qabaa runtii in deegaan doorashadii loo asteeyey eh, ay ka dhici doonaan doorashada soo socoto laguna qaban doono loona diyaargaroobay yuusuf xasan bismi illaahi raxmaan iraxiim Een, haddaan ku bilaabo ee, een, maaragtay ma kusoo gabagaboobaysaa muddadii koobnayd ee loo qabtay doorashada aniga waxaan aaminsanahay haddii ay jirto ka go-naansho oo commitmenta ay jirto oo dowlad goboleedyada i- iyo guddiyada ee, ay ka go-an tahay oo ay jirto ee, howlkaarnimo iyo hufnaan ay jirto in maaragtay lagu soo gabagabayn karo muddadaas kooban ee loo qabtay sida aada la socotidna een, tirada hadda xildhibaanada la dooranaya ee golaha shacabka inta dhiban hal dowlad goboleed lagama rabo dowlad goboleed kasta qeyb ayaa laga rabaa marka haddii ay jadwalkii ay u fariistaan oo ay samaystaan keliya hadda waxay samaynayaan kuraastii inay soo shaaciyaan keliya ama ay soo daayaan waxa laga rabana waxa waa in kuraas lasoo daayay ma ahan waa in jadwalkii la sameeyaa muddada haddii maaragtay ka go-naansho ay jirto waxaan aaminsanahay in lagu soo gebagabayn karo marka ay timaado eh, tan deegaan doorashada ee labada ah waxaa meeshan ku jira eh, ma aragtay eh, sheekadii reer waamoodka ay dhihi jireen runna ha sheegin eh, beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin reer waamoodka taa ku mahmaaha la yidhaahda marka realitiga jira in la qiro waay laba deegaan doorasho doorasho kuma qaban karaan Eh, waa been waa laga warwareegayaa waa mahadsan tahay faaraxay haddii aan ku imaado laba deegaan doorasho ma ka dhici kartaa doorashada waktiga loo qabtayse oo shan iyo labaatanka february ah ma kusoo gabagaboobi karaa eh, doorashada guud ahaan in lagu dhammeeyo bismi illaahi raxmaan iraxiim waan salaamayaa eh, bahda v o a iyo asxaabta halkaad joogto anugu faarxan waxaan aaminsanahay in haddii la sameeyo waxa la yidhaha timeline ama jadwal loo sameeyo in doorashada lagu qaban karo wakhtiga iyada ah Eh, tan ah ma lagu qaban karaa laba degaan doorasho laba degaan doorasho waa lagu qaban karaa sababtoo ah waxay yaraynaysaa ku shubashadii ama hal meel in laysugu yimaado waxay waxay ballaarinaysaa dadkii boodgaraynayay waxay ballaarinaysaa eh, odayaashii tiradoodii taas dhan waxay yaraynaysaa musuq maasuqa marka sidaa daraaddeed eh, laba degaan doorasho waa lagu qaban karaa haddii loo jeesto haddii la sameeyo eh, isku kalsooni haddii yacni eh, heshiis la galo oo la isfaham yimaado waa lagu qaban karaa waqtigaas xaadirka ah sababtoo ah doorasho la-aan dalkan wuxuu u horseedayaa burbur wuxuu u horseedayaa dagaal wuxuu u horseedayaa dhibaato sida ka dhacday waddamadii ivory coast sida ka dhacday kenya sida ka dhacday meelo badan oo dalalka uu ka raagay bowdka xitaa etoobiya aad arkaysaan qodobadii ka soo baxay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ay muqdisho ku yeesheen laguma xusin waxa laga yeelayo kuraastii muranku ka taagnaa ee doorashadoodu horey uga dhacday maamulada galmudug iyo koonfur galbeed haddaba aragtidaada maxay tahay ma dib baa loogu noqonayaa kuraasta mise waa laga gudbayaa aansiiyo cabdi cumar Eh, bismillah eh, walaalow arintaasi arin ay dee nimanka hadda barnaamijka maanta shirarka ka sameynayay ee golaha wadatashigu qaranku eh, arintaasu arin ayaga u taallo ma ahayn waa arin u taallo gudiyadii loo sameeyo loogu talagalay Eh, guddiga khilaafaadka shaqadiisa dhammaa waxay tahay isagu inuu arintaa uu maaragta maxay ahayd gala uu kala saaro waxa ku jirana weli waa guddiga khilaafaadka marka waxaan u malaynayaa waa arin guddiyada eh, magacaaban hadda oo hadday tahay guddiga doorashooyinka ama hadday tahay guddiga khilaafaadka u taallo Een, laakiin arin maxay ahayday eh, siyaasiyiinta eh, ka weynaa u taallay waa midday isaga yimideen waa midda siyaasadeed inay iyagu maaragtay isku qanciyaan dadkana ku qanciyaan laakiin tan waxaan isleeyahay waxay u taallaa guddi hoosaadida loogu talagalo loo sameeyey yuusuf xasanay wuxuu ahaa shirkii ugu adkaa oo golaha wadatashiga qaran ay halkan isugu yimaadaan waxaana loo qaybsanaa laba qaybnoo laba qaybood qayb taageersan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday iyo qayb taageersan ra-iisul wasaaraha shirku wuxuu ku dhowaaday inuu burburo waa la qarinayaa ma ahne Een, in lagu kala tago een, ayay margaartay Een, nimanka dowlad goboleedyada madaxda u ah ee, waxay rabaan inay iska sii wataan boobkooda laba boob unbaa jirta boob loo boobayo farmaajo oo dowlada dowlad goboleeda isaga saaxiibka laha ay wadaan iyo boob maaragtay nimanka kale ee kasoo horjeeda ay boobayaan doorashadu laba boob unbaa meeshii taalla marka markii shirku uu ku dhowaaday in lagu kala tago eh, ayay faysavin horta ay sameeyeen oo isaga tageen Eh, kuraastaasna diyaar looma ahan hadday galmudug kuwii maaragtay lagu doortay ay yihiin haddii kuwii koonfur galbeed laga doortay oo ay tahay diyaar uma ahan in lagu noqdo Eh, boobka meeshiisuu ka socdaa weliba marka aan dhinacyo badan ka eegay boobkii unbaa la dedejiyey maahane doorasho la dedejiyey ma jirto waa mahadsan tahay faarax waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay yuusuf xasan adiga maxaad isleedahay kuraastii horay muranka uga taagnaa ma dib baa loogu noqonayaa mise waa laga gudbayaa anigu waxay ila tahay kuraasta eh, waxay u taallaa guddi khilaafaad iyaga ayaa wax lagu tuhmay guddi khilaafaad cusub baa la sameeyey guddiga khilaafaadka ayaa loo baahan yahay in ay proof gareeyaan meeshaan in ay legitimate tahay kursigaas inuu si saxa ku soo baxay in ergadii iyo dadkii la doonay ay yihiin ergadii in dadkii hoos loogu laabto marka guddigaas unbaa sixi karo eh, siyaasiyiin kor ka yimid in ay saxaan ay qalad qalad ku saxaan ama ama ay ay ay wax yacni wax kala sameeyaan uma taalo waxaa samaynaya guddiyada loo xil saaray guddigan waxaa loo abuuray waxay ahayd in wixii khilaaf oo yimaado inay iyaga sameeyaan marka taasaan waxaan kusoo koobayaa in guddiga hadda la magacaabay la siiyo fursad uu arrintan si deg dega jawaab uga keeno waa mahadsan tahay isla su-aashan doctor cali dhuux waxaan aniga aaminsanahay labay mid noqonaysaa hadda waxaa la yidhaha loo hakiyo maxaa la yidhaha bal ha loo daayo guddiga macnaha doorashada iyo ra-iisul wasaaraha kuraastii lagu muransanaa een, sidaasan anigu aan maqlay in ayagu ay go-aan ka gaarayaan een, marka een, haddii de ayagu ay saxaan oo ay isla gartaan oo ay meel dhigaan waan fiirinaynaa meesha ay geeyaan laakiin waxaan kugu ogahay ee kursiga beel baa iskale waa kalan based policy waxaan waxaan kuraasta waxaa lagu qaybsanayaa ma aha police station inta cod la dhigay deegaan qofkan laga soo doortay Qo- kursigan qabiil baa iskale sumad buu leeyahay marka een, kuraasta marka qabiilka uu leeyahay haddii uusan qabiilkii raalli ka noqonin qofka ama fila soomaaliya ha keensato ama maamulada markaasi sbiciga la keensadeen ama maamulada kasoo horjeeda ha keensadeen aniga waxaan aaminsanahay inaan laysaga haraynin oo qofkaas xitaa xitaa haddii xildhibaan loo dhaariyo oo uu sidaa hadda musuq maasuq ahaan uu golaha shacabka ku galo khabiirku maxkamad bay tegayaan mana fadhin doono sidaan aniga aaminsanahay haddaan hadda la sixin oo maaragtay aan lagu qancin beeshaasi kursiga ayadaa iska leh sida xaqa inay maaragtay ciday u rabto ee iyadu markaasi waxa weyn ay u doorato oo ergadii iyo dhaqankii maaragtay saxda ay usoo doortaan haddii la boobo aniga waxaan aaminsanahay la isaga harayn oo maxkamad la isla tegayo xitaa hadduu xildhibaan noqdo oo sidaa kusoo baxo inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu soo dhoweeyey heshiiskii doorashada haddana weli waxaa jira khilaaf u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaaraha arrintaasi dib u dhac ma u keeni kartaa hanaankii loogu talagalay inay doorashada u socoto yuusuf xasan Een, arrintaasi eh, dib u dhac ayay mar kale ku keeni kartaa eh, doorashada marka aan guud ahaan sida ay doorashada ku socoto ama ay ku bilaabatay eh, qaybtii labaad ee doorashada ay hadda ku bilaabatayba een, maaragtay shaki weyn ayaa kaa gelaya sida ay noqon doonto maadaama boobkii uu meeshiisii ka socdo cadaalad daradii ay meesha ku jirto kuraastii dad gaar ah loo xirayo een, khilaafka madaxweynihii hore ee muddadiisa dhammaatay iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta marka aad egto marka aad egto iyaguna waa factor kale oo runtii meesha yaalla ee, oo jira ee, saameyn ayayna maaragtay ee, ku yeelan kartaa maadaama maaragtay ishaga ay haddaba ku kala qaybsan yihiin tan madaxweynaha een, meel uu uga wareega ma jirin maxay ahayd shirka uu taageeray kii uu ku baaqay maahan isagoo shirkii uu maaragtay uu ku baaqay meel uusan ugu sheegin dadkii ayaa haddana wuxuu iska taageeray shirkii ra-iisul wasaaruhu ku baaqay marka waxay ku tusinaysaa in meesha maaragtay ii sheeg siyaasad degan aan jirin tabar aan jirin ayay ku tusinaysaa marka khilaafkooda runtii eh, saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa boobka dowlad goboleedyada ka socda ayaa doorashadu saameyn ku yeelan karaa guddiyadan la sheegayo waa tuul la adeegsanayo sideedaba aniga ma qabo haddii guddiga xalinta khilaafaadka lagu yidhaahdo aada maqasho siid iyo fiid aada maqasho waa tuul la isticmaalayo marka een, runtii jahwareer weyn ayay maaragtay doorashadii soomaaliya ay lugta la gelaysaa waa mahadsan tahay u imaada faarax Eh, arrinta ku saabsan dib u dhac ma u keeni kartaa khilaafkooda dib u dhac way keeni kartaa laakiin inay keenayso u malayn maayo sababtoo ah awood iyaga ka sarrayso ayaa gacan ku hayso oo aaminsan in doorasho la qabto doorashada ha qaldanaato ha ahaato si kale doorasho waa inay dalka ka dhacdaa marka saas bay u soconaysaa khilaafkana waxaa keeni kara waxa weeyaan siyaasaddii aan laisku fahamsaneen adduunka waxaa jira waxa la yidhahdo cohabitation yacni hadduuna prime ministerka iyo madaxweynaha isfahamsaneen still dalkii waa ka dhexeeya waa inay wada shaqeeyaan waa inay wixii wada ilaaliyaan dastuuriyan in ninba tiisi uu wado haddaa tiraa madaxweynaha xilkiisa ka dhammaaday prime ministerkana wuu ka dhammaaday asigaa keenay asigaa keenay sababtoo ah waxa weeyaan eh, wixii dawladdu waa isla socotaa ma kala qaadi kartid haddaa tiraahd kabta keliyaan qaadaya oo sokska ma qaadayo yani wax socona isla soconaya ma madaxweynaha asigaa keenay ninkan way isla dhacayaan ama way isla dhimanayaan marka way wada socdaan marka waxa weeyaan khilaafka labada dhexdooda ah in xal loo helo iyaga naftigooda ay xal u helaan ay wada shaqeeyaan ayay doorashada ku imaanaysaa doorasho haddayna dhicinna dalka wuxuu u keenayaa burbur iyo dhibaato doorasho adduunkao dhan way ka dhacdaa maraykan bay ka dhacday maraykanka ka dhimid bay ka dhacday doorasho oo aan madaxweynaha uu qaylinayo uu leeyahay doorashadaas waa la boobay manihin dalka ugu horreeya meel walba way ka jirtaa doorashada dhibaato meel walbay ka jirtaa laakiin at the same time waxay qabaan maxaakiim maxkamado oo yacni saxo waxay qabaan waxa la yidhahdo legislators ama yacni eh, baarlamaan saxi kara wixii dowladda waa saddexda qaybood saddexda qaybood iyagaasa saxa marka annagu horta runtii qaybahaas inaan soo dhisno baarlamaanka hadda wax sixi lahaana nooma joogo oo labadan qolo kala sixi lahaa xukuumadda weyn hadda dhexdeeda waxay haysta marka xukuumadda way ku qasban tahay iyada naftiga inay isla shaqayso laakiin siday u eg tahay waan qasbannahay wajadkii budget uma suubsano dowladda Se- bishii koowaad baa la marayaa Eh, dowladihii xitaa caawanada ku siin lahaa ama xitaa ku siin lahaa lacagta election ku gasho waxay ku leeyihin budget maad samaysateen haye doctor cali dhuux khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha doorashada mar kala bilaabatay dib u dhac ma u keeni kartaa Een, waxaan is leeyahay een, dibidhac sida weyn ma keeni karo Een, sidu sidii hore ma aha Een, waqtigu wuu dhammaaday dulqaadku waa dhammaaday dadku waa soo wada jeedaan Een, marka wax hadda dibidhac weyn oo la tilmaami karo ma keeni karaan external factors aa jira iyo internal intaba waxyaabaha markaasi ku xeeran ee gudaha iyo dibadda ahba waxay waxay na tusayaan in wixii ay soo dhammaadeen oo dee meeshii u dambeysay hadda la marayo laakiin waxaan rabaa inaan kaga noqdo een, sababaha uu ku keeni karo ama ku yeelan karo horta madaxweynaha waxaad sheegtay inuu shirka taageeray waan ognahay shirkuu taageeray oo hambaliyeeyey een, saaxiibadeena waa ka hadleen marka een, oo waxaan is leeyahay taageeradaasi madaxweynuhu waa afgobaadsiday macnaha afgobaadsi wax la yidhahdaa jira oo waxa weeyaan mister balan wax la yidhahdaa jira madaxweynuhu hawshiisii kabeynka iyo sidoo asagu uu doorashada u gacmaysan lahaa iyo taxaalufkiisii iyo een, eh, investmentiga ama budgetka uu bixinayay iyo xiriirada uu sameynayay waxaasoo dhan way u socdaan laakiin een, waa ugu afgobaadsaday oo dee doorashada waa taageeray ma u dhihi karo een, dantiisaana ku jirtay oo ma oran karin anuu doorashadan kasoo horjeeda ama taageera ma dhihi karin een, wuxuu iska jeedinaya indhaha caalamka iyo bulshada soomaaliya intaba uu iska jeedinayay waxaan rabaa inaan ku noqdo saaxiibkii faarax ciraw yidhi oo ah macnaha madaxweynuhu asaga ra-iisul wasaaraha keenay soomaalida inta badan waan ka maqalnaa aniga waxaan misanaa prime ministerka sharciga keena constitutionka keenaya dastuurka keenaya madaxweynuhu waa magacaabaa laakiin hadduu keenay ma aha qof asaga u shaqeeya waa constitutional waay waa dastuuri prime ministerka waxau leeyahan waa aqal waa kursiga labaad ee wadanka soomaaliyana waa clan based policy waa power sharing deal ku jooga Een, ah, marka madaxweynuhu inuu appointment gareeyo oo prime minister soo magacaabo xaq uu leeyahay shalayba madaxweynahan jooga oo lasoo magacaaba soo prime ministera marka i- madaxweynaha marka in la yidhaahdo madaxweynaha keenay waxaa moodaa in la leeyahay madaxweynuhu shaqaale u yahay uma aha Ee, wuu madax bannaan yahay shaqadiisu wuu madax bannaan yahay Een, madaxweynaha taymkiisa wuu dhammaaday Een, haddii madaxweynaha waqtigiisa uu haysan lahaa hal sanuu dhaafay past year macnaa sanad uu dhaafay muddadiisa hadduu haysan lahaa een, awooddiisa way taagnaan lahayd madaxweynaha xurmadiisana way taagnaan lahayd hadda laakiin waxa awoodda ka qaaday hadduu dufan basaaso maxaa duxda ka qaaday baa le waxa ka qaaday waxa weeyaan een, past year macnaa sanad uu dhaafay xilligii laga rabay ama laba sano doorasho inuu qabto cabdi cumar isla su-aashan Eh, bismillah eh, su-aashaas jawaabteedu aaday u sahlan tahay waa maya Eh, sababtuna waxaa weeye walaal eh, doorashada waxba la soo jiitantay doorasho sideedaba muran iyo dhibaato iyo qaylo iyo isdagaal iyo mukhaalifo ayay ku dhamaataa ayay ayay- ayay ku dhamaataa lagu tagaa waad ogtahay maraykanka wixii ka dhacay taa marka macnaheedu ma aha doorasho eh, qabow lagu qaadanayo oo lagu kala tegayo ma jirto sariix waa imaanaya qof kastaana wuxuu u socdaa waa kursiga uu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo marka mar kasta waxaad arkaysaa iyadoo madaxweynaha lagu dhaleecaynayo eh, waxbuu boobayaa waxbuu rabaa taa macnaheedu eh, madaxweynuhu mar kasta wuxuu u taagan yahay dee qaranku u taagan yahay laakiin haddana kama marna inuu u kaambeen garay inuu xilkiisa helo uu soo ceshto kama marna meesha madaxweyne kastoo soo maraa samaynayay waan ognahay maxay ahayd ee, waxa soo maray madaxweynaha hore soo maray waddanka madaxweyne soo maray markay meesha ka tegayeen ugama tegin kursiga wasalaamu calaykum kursiga waa kana nabadgelyan waa iska tegin ma dhigin waa kambengareeyeen waa soo shaqeeyeen xildhibaanay soo samaysteen waa soo dadaaleen ka bacdina nasiibkooday ku noqon waysay inay kusoo noqdaan sidaasay ku tageen Ee, haddana waa sidii oo kale waxaa kana bedelana ee, dee madaxweyne kastoo yimaadana marka uu meesha joogo wuxuu rabaa inuu haddana maxay ahayde uu waqtigiisa usii dadka usii shaqeeyo isagoo u arkaya markaas inuu isagu yahay alternative keliya ee jiro ee markaas wax qaban karo ummadda wax u qaban karo dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ugu habboon ee loo dhammaystiri karo doorashooyinka aqalka hoose iyo cidda lagala xisaabtamayo mas-uuliyadda amniga magaalada muqdisho oo muran badan ka dhex dhalisay hay-adaha amniga dalka waxaana barnaamijka marti ku ah cabdi cumar cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda u k iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda yuusuf xasan mursal oo ka tirsan madaxda axsaabta siyaasadeed faarax xasan camalow iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo iyana ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho aan u soo laabtay barnaamijka faarax waxyaabaha kale ee heshiiska ku cusub ee aan horay loo arag waxaa ka mid a qodob sheegaya in ciidamada amisom ay xoojiyaan amniga madaxtooyada maadaama halkaasi ay isku hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka arrintaas maxaa lagu fasiri karaa aragtidayda siday tahay eh, madaxtooyada labada ciidan oo ishor fadhiyaan oon median ka maqlanaa runtii eh, iyagana hadda afkooda kama sheegin amisonna labada dhinacba way joogaan anigu waa tagay labada meel amison ilaa hadda kama marna haddii lasoo xoojiyo ciidamo taangiye iyo wax ka horna lasoo dhigay ma ogi laakiin labadaba amison way joogaan labada xafiis horena way u joogtay oo waxay ka mid tahay maandeedyada ay amison ku joogto dalkan oo ah inay ilaaliso madaxda qaranka inay ilaaliso ilaha dhaqaalaha inay ilaaliso meelaha muhiimka ah maandeedkaas weeyaan haddana wax cusub ay soo kordhisa anigu uma jeedo ciidankaas saameyn weyn kuma lahanayso sababtoo ah ciidamadii meesha sidooday u joogaan laakiin waa jiraa wax tension ah xoogaa kala shaki waa jiraa kala tash shakina waa galaa ciidamada booliiska militariga ay soo galaa xitaa taasna waa la saxi karaa isfahan baana lagu saxi karaa cali dhuux hadda in la yidhaahdo madaxtooyaha lagu xoojiyo ciidamo maxay ka dhigan tahay Eh, bismillah waa mahadsan tahay xasan Eh, waxa keenay waxay tahay coosisaa jira wax walba coos and effect wax la yidhahdaa jira macnaha sabab markay timaado effectiyaa imaanaya Een, aniga waxaan bis- waxaad og tahay shirkii madabsha qaranka ee, dhacay een, qodobka ugu adkaa inuu ahaa amniga waddanka ee laga doodayay ee markaas maamul goboleedyadii iyo maamul gobolka banaadir een, ay ku kala safteen oo shirku ku dhawaaday de inuu baroo lagu kala lagu kala tago Een, oo ay madaxtooyadana de ay taageerayeen maamuladii markaas iyagu taabiciyiinta ahaayo ay soo dhistay xagga ra-iisul wasaarahana ay taageerayeen labada maamula kale ee jubbaland iyo puntland qodobkaas markaa waxaa waxaa la yidhi markaa amisom waa in lagu xoojiyaa madaxtooyada waa duuduuban yahay laakiin macnaha ku jiraa wuxuu yahay stiilmaid markuu dhacay oo laysmari waayey oo dee amnigii madaxweynihii iyo prime ministerka ay isku haystaan oo ay laba isbahaysi kale noqdeen ayaa waxaa la yidhi markaas ha laga dhigo marka neutrality si loo duuduubo oo aan qofna awoodda loo siinin ayaa ciidamadan madaxtooyada loo geeyey Een, waanad ogtahay xafiiska madaxtooyada madaxweynaha iyo kan prime ministerka laba ciidan baa joogta oo labada ciidan markaas waad ogtahay isku dhac inuu ka dhacay toddobiyo labaatankii december markaas waxa weeyaan marka xoojinta lagu sheegaya mid waxa weyn ilaalinta presidential compoundka in la ilaaliyo madaxtooyada in la ilaaliyo oo ciidamada aan, amisom ay- ay- amisom ay ilaaliyaan Een, oo xafiiskanina uu shaqadiisa wato kana shaqadiisa uu wato waa mahadsan tahay aan siiyo cabdi cumar Eh, bismillahi raxmaan raxiim walaa horta su-aashaada hore waxaa ku jirtay eh, in ciidamo madaxtooyada jooga ay sor fadhiyaan horta ciidamo madaxtooyada jooga is hor fadhiyaan ma jiraan ciidamo madaxtooyada hal taliyay leeyihiin hal nidaam iyo hal sistem ay leeyihiin marka arrinkaasi waa been eh, la faafiyey Eh, waxbana kama jiraan ha kuwa cadeynaya taas Eh, intaa kadib Eh, amsom horta mandatekeeda ama maxay ahayd iidanka waxyaabahay u haysataa waxaa ka mid a inay goobaha mucayinka ee wadanka ay waardiyeyso sida madaxtooyada airboortka dekada meelaha muhiimka ee d- ee dowladda soomaaliya ay waardiyeyso arrintan marka ee runtii eh, amsom aniga waxay ila tahay kuma habooneyn in meesha lagu xuso horta ilaa hadda wax isbedelay ma jiraan oo sidii hawsha ay ku socotay ayay u socotaa hadda ciidamo amsona soo kordhay ee ilaa hadda madaxtooyada weli laguma arkin laakiin waxaad u malaysaa waxoogaa in aysan eh, siyaasiyiintu markaa aysan ka fikirin isbedelkii la rabay in la sameeyo oo ahaa ciidamadan in la yareeyo oo si marka dambena loogu kulligood loogu bedelo ciidamo soomaaliyeed arrintaas runtii way dhaawacaysaa hadalkan ay hadda yidhaahdeen Eh, iyadoo aanan hadda wax kala bedelaynin laakiin international community waxay dareemaysaa meeshaas in weli ay jirto baahi ciidamada amisooma halkii aan rabnay in ciidamada amisom eh, si tartiib tartiiba ciidamada soomaaliya u bedelaan yuusuf xasan maxay ka dhigan tahay in amisom madaxtooyada lagu xoojiyo Eh, bismillah Eh, horta eh, waxaa nasiib darro ah in maaragtay ii sheeg eh, su-aasha jawaabteeda loola lala aado meel aanay jirin Eh, hadda sababta keentay waa la ogyahay doctor ali dhuuxa si fiican u sharxay toddobiyo labaatankii diseembar ee sanadkii aan soo dhaafnay afgembi dhicisoobay oo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday uu ku soo qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa jirtay xilli sakdhaxa ah wuxuu soo saaray warqad ah in awooddii uu ka hakiyey ee ra-iisul wasaaraha ma ka hakin karaa iyo taas waxay noqonaysaa su-aal kale iyo jawaab kale iyo maalin kale shirkii golaha wadatashiga qaran markii la isugu yimid qodobka ugu darnaa oo ugu cuslaa oo hareeyey buu ahaa oo dher- dhowr jeer madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku kala dareereen qodobka amniga dalka eh, ayuu ahaa in maanta ama heshiiska lagu soo daro in ciidamo amisom lagu xoojiyo maxay ahayd ii sheeg madaxtooyada ama la dhex dhigo madaxweynaha iyo xafiiska madaxweynihii hore iyo xafiiska ra-iisul wasaare xilgaarsiinta la dhex dhigo khilaafkii ama khilaafka hadda u dhexeeya ayaa keenay in la dhex dhigo ee waxayna ku tusinaysaa in laba xafiis oo la kala ilaalinayo la kala waardiyeynayo aanay wada shaqayn ka dhexaynin ay tahay runtuna waa taas cali dhuux maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay fala liddi ku ah amniga oo u badan qaraxyo magaalada ka dhacayay waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa xilli la isku khilaafsan yahay gacan ku haynta amniga caasimadda soomaaliya haddaba amniga yaa mas-uul ka ah oo lagula xisaabtamaya horta amni ilaahay baa noo haya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadkan amni siin kara haddaan u soo noqdo oo aan ka hadlo eh, wasiirka amniga iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka oo amniga isku haysta waxaad og tahay sideedaba maamulka sidiisa managementigu waa hierarchical weeyaan Wa- waxa weeyaan wuu kala sarreeyaa oo waxa weeyaan cidaba cidda ay ka sarreyso dowladnimadu waa organization maogta wada shaqeeya organizationkaasi madaxweynaha ugu sarreeya sidaas u soconaya eh, marka ee, waxa weeyaan dee ee, xoolahana aan qalanno midyahan aan qarsanno wax dhici kara maaha marka gudoomiyaha gobolku inuu isku soo taago wasiirka amniga oo wasiirka amniga qaranka oo international macnaha oo national level security qaabilsan in gudoomiye ku-xigeenka gobolku isku soo taagu yidhaahdo ee, warqadiisu ma shaqaynayo amaradiisuna ma shaqaynayaan waxaad u jeedaa dowladnimadeena in lagu ciyaarayo madaxweynaha taliyaha ciidanka wuxuu ahaa markuu mandatekiisa haysta legitimate u ahaa sanad ka hor Ah, markaasi waxa weeyaan en, ah, hal sano ka hor ayuu ka dhammaaday macnaha waxa weeyaan en- en, m- eh, maxaa la yidhaha xilkaas in lagu laakiin weli madaxweyne bedelamada aw- outgoing president waay madaxweyne inuu xafiiska ka tago la rajeynayo oo inuu baneeyo aan sugayno waay laakiin lama dhihi karo dastuuriyan madaxweynaha ayaa amniga ee, ama ciidamadu ay ka amar qaadanayaan waxay ka amar qaadanayaan sanad ka hor macnaa afar sano lahaa madaxweynuhu afartiisii sanana wuu dhammaystay dowladda marka waa caretaker caretaker mar hadday tahayna prime ministerka madax ka ah prime ministerkana wasaaradda amniga ayaa u xil saaran sugidda amniga ee qaranka ayada ku magacaaban ee aan u gudbo ninka la yidhaahdo cabdi cumar Eh, runtii eh, dee haddaan la iska inatirin amniga dadaa u xil saaran hay-adaha amniga hay-ada loogu talagalay oo u xil saaran oo u madax bannaan ha jiro inay shaqaas qabsaan oo mandate haysto maxay ahayd one two three four five inay qabtaan Eh, cidda lagula xisaabtamayaan waa iyaga Een, middan ah walaalkay uu ka hadlayay ee maanta naad malaysan uu kusoo celcelinayay ee uu leeyahay madaxweynaha xogtiisa waa dhammaaday waa tegey waa Eh, waxaan u malaynayaa maxay ahayd eh, soomaalidu eh, waxaa la- soomaalidu waxay tahay rag iska riixiya rabbi kacabsi meel sama gasho waa in xaqiiqda aad dul istaagto markaa hadlayso madaxweyne haddii la doorto ilaa madaxweyne kale meeshaas uu yimaado uu bedelo isagaa madaxweyne ka ah mandaydka isagaa haysto ciidamadii isagaa u yeerayo saraakiisha isagaa u yeerayo isaa magacaabayo isagaa maxay ahaydi rasuwaariya isaa magacaabay marka ma aha in maxay ahayday ummadda soomaaliyeed ay marnaba eh, lagu jahwareeriyo ama qofka markaas hadlayaaho hadalkiisa iyo, eh, ma mucaaradnimo ay geyso ama qofkaas maxay ahayd nacayb u qaba ee gaarsiiso inuu yidhaahdo waxaasi ma jiraan oo sidan wey sidan wey madaxweynaha soomaaliya eh, maxamed cabdullahi farmaajo ah qofkasna waa ogyahay maalintii marka lasoo doorto doorasho dhacdo waxaan ugu gudbi karna doorasho waay ciddii bedasho haddana madaxweynaha soomaaliya iyadaa noqonayso in lala shaqeeyo shacabka soomaalida shaqeeyana waajib waaye amnigana insha allah inuu hagaago waan rajaynayna bidla karim yuusuf xasan yaa amniga muqdisho xilligan ka mas-uul ah oo lagula xisaabtamayaa qaraxyada dhacay Eh, bismillah eh, sideedaba eh, waxaa jira hay-ado amni eh, oo u xil saaran inay amniga ka shaqeeyaan ay sugaan ay xuuraankiisa sameeyaan macluumaadkiisii maaragtay ii sheeg ay markasta ay daba joogaan Eh, waxaan u xil saaran ugu sarreysa xukuumadda eh, xilgaarsiinta gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa u xil saaran laakiin sida aan la socno waxaa jirta wada shaqayn xumo ee ka dhexaysa laamihii amniga sababaha loogu diidayo oo mar kasta loogu celcelinayo in laamaha amniga iyo ciidamaduba ama saraakiisha ciidamaduba ay ku milmaan siyaasadana taasaa ka mid ah runtii ee, amnigu arrimo laga tanaasuli kara ma ahan arrin gorgortan laga geli karana ma ahan waxaana fiican in maaragtay ii sheeg ee, hay-adaha u xil saaran ay wada shaqeeyaan lagula xisaabtamo ee, maxay ahayd hayrakiduna ay tixgeliyaan oo kala sarreynta iyo maaragtay ay tixgeliyaan aadaa u mahadsan tahay faarax ansiyo waa ku mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal wanaagsan markaan usoo laabano amniga anigu amni waan kasoo shaqeeyey company security waan kasoo shaqeeyey eh, ilaa madax sare ka ahaa amniga waxaa mas-uul ka ah shicibka dadka waxay dhahaan hay-adaha loogu talagalay iyo booliiska iyo askarta laakiin shicibkaa ka mas-uula shicibka iyagaa og qofka yimid iyagaa og qofki wax ku qarsaday iyagaa og qofki meel maray shicibka waa inay la shaqeeyaan laamaha amniga markaas ayaa la helayaa amni toosa oo oo xiran Eh, arrintan waxaa keentay aminbaxa waxaa keenaya waxa weeyaan siyaasaddii oo kala qaybsantay am- awaamiir aan is ogolayn oo la keenay ayaa waxay keenayso habacsanaan sidai saaxiibadii hore u sheegeen habacsanaantaas oo ku imaanayso yaa meeshaas loo xil saaray aaggaas m- reerkan dadkana loo xil saaray gruubkan mase gruubkan dhibaatada taasi ka imaanaysa kow ciidankaas maa qaabilsanaa mase ciidankaas wixii haddaynu wada socon ayna hal ahayn ayna united ahayn waxaa imaanayso dhibaato ah kala qaybsanaan iyo habacsanaan sida keliya oo lagu heli kara waxaa weyaan in hay-adda amniga aan la faragelin ay isla shaqayso labada dhinac waxa weyaan amni ma gala qaybsi waxaa kaloo iyadana dhibaato keenaysa waxay tahay in amniga sidiisa iyo sida hore uu ku socdo lagu sii wado oo aan la taataaban haddii la gacan gacneeyo oo ninba warqad soo qoro ama ninba uu nin meel ka bedelo ilaa xil wareejinta laga gaarayo dhibkeeday leedahay waxayna keenaysaa amni darro aadaa u mahadsan tahay gebagabadii aan maraynaa xalku muxuu yahay cabdi cumar sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan wax rabshado ah ka dhalan soo dhowow Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, horta midda haddaan ku hormaro doorasho la isku raacsan yahay oo waxba aysan ka dhicin Eh, adduunka kama dhacdaba doorasho la isku wada raacsan yahay doorashadan eh, waa doorasho dadban Eh, doorasho dadbanna waad garan kartaa meesha ay ay waa waxaan sharci salaysan oo konkayda aanan lahayn wa dastuurkii maxay ahayd inoo yeelay ee baarlamaanka ee ma lagu dhaqmaya maanta doorashadani wax doora haba yaraatee kuma laha waxa keliya ee la maraya waxa weeye waa is afgarad ee wax isku afgartay gentleman agreement waxa la yidhahda wax uun la isku afgartay ayaa wax lagu fulinaya taasi marka waxay keenaysaa in daldaloolo badan ay yeelato in odayaashii dhaqanka la qanciyo in maamul goboleedyada la qanciyo in la qanciyo maxay ahayd dadkii wax dooranaya la qanciyo ee guddiyaashii laftigoodu ay shaqo badan qabtaan ee siyaasiyiinta laftigoodii la qanciyo wax u baahan waaye in laisu soo jiijiido laakiin runtii ee, waxaan rajaynayaa ama aan maskaxda ku hayaa in doorashadani ay dhici doonto dadkana kulli waxaa wada deeqdo oo hadday siyaasi tahay hadday shacab tahay hadday cid kale tahayba waxaa deeqdo inay doorashadani dhacdo oo laga gudbo hor la socdo aadaa u mahadsan tahay yuusuf adoo soo koobaya xalku muxuu yahay Een, sideedaba halka waa la yaqaanaa haddii maaragtay ii sheeg ka go-naansha ay timaado waxaan markasta u taaganahay una doodayaa in waxani ay cadaalad noqdaan relatively acceptable wax la yidhahdaa jira mogtay xoogaa la aqbali karo Een, waxani waa doorasho dadban qabiil baa iskale qabiil baa ku suntan kursi kasta hob number hebel baa la yidhaahdaa haddii marka natiijada hordhaca la isku khilaafo waxay saameyn ku yeelanaysaa natiijada kama dambaysta ee doorashada madaxweynaha in la aqbalo marka ugu dambaysa faarax xalku muxuu yahay sidayse dalkan uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay oo aan rabshado keenin doorasho la isku raacsan yahay waxay ku imaan kartaa in aan maamul goboleedkiina aynan riixin culays saarin xaggan madaxda sarena oo dowladda oo ama dhinaca prime ministerka ama dhinaca madaxweynaha iyagana aynan culays saarin oo loo daayo reerkii iska lahaa kursigaas xalka waxay noqonaysaa wax laysku waafaqsan yahay muwaafaqa waxa in la helo haddaan la helinna waxa weeyaan dunta hoosay ka kulmaysaa
xalku muxuu yahay xalka anugu waxaan u arkaa waxa la dhaydaac bixoorta iyadaa ku imanay doorashadan siday ku magacaaban tahay waxay tahay doorashadani waa doorasho een, ku suntan qabiil kursiga inuu leeyahay oo four point five formula ah reer baa iska leh haddii marka reerkii iska laha ay xildhibaanka soo doortaan waxay muujinaysaa xasilooni iyo doorasho markaas laisku raacsan yahay aniga marka waxaan leeyahay reerka iskale kursiga loo daayo ayagu ha geysteen qofka ay rabaan marka qofka ay rabaan ay geystaan oo reer walba ay oo la waayo reer soomaaliyeed oo kursigoodii leh waa nalaga xoogay halka waxay nooga muuqanaysaa markaasi xal siyaasadeed iyo doorasho markaasi degan iyo dal nabada intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdi cumar cali oo horay u ahaa guddoomiyihii jaaliyadda u k iminkana ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda yuusuf xasan mursal oo ka mid a madaxda axsaabta siyaasadeed faarax xasan camalow iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh